إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa axada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay roobaba xooggan oo xalay ka da'ay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya alkataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo jabka ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hoggaanka u hayso dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalk
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa habeen axada taariikhduna ku astaysan tahay saddex iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix dhanka kalena ah tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay robab xooggan oo xalay ka da-ay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa kana mubaaraga cumar oo ka waramaya faahfaahinta warkaasi habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka da-ay robab xoogan kuwaas oo geystay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed muuqaalo kala duwan oo laga soo duubay wadooyinka magaalada caasimada ayaa muujinaya in ay biyaha robaabka buuxdhi hafiyeen wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada oo ay ka mid yihiin wadooyinka loogu isticmaal badan yahay wadooyinka qaar ayaa waxaa durbadii xiray biyaha roobka taasoo caqabad ku noqotay dadka degan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir maadaama xilliga roobka u bilowday ay ahayd goor habeen ah wararka ayaa waxa ay sheegayaan in robaabkan ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh degmada xamarjajab waxaa ku dhintay gabar iyo ayadeed kadib markii uu kusoo dumay gurigooda qaar ka mid ah helada dadka ku dhintay degmada xamarjab ayaa warbaahinta ugu warramay sida ay wax u dhaceen meeshan waxaa ka dhacay xalay qadar ale roobaa da-ay roobkii markuu da-ay gurigan hooseeyey aa gurigan ku koreeyey oo bulkeetiga iyo dhagaxa ku dhisan marka dhagaxii iyo bulkeetiga yaa soo go-ay gurigan kaloo kusoo soo duldumi wallaahi maamo iyo gabadha ayay u tahay sidoo kale waxaa degmada wadajir ku dhintay askari ka tirsan dowladda federaalk iyo xoole aad u badan mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada ayaa ka warramay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyad ee ka dhashay roobka xalay ka da-ay halkaas waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan aaga garaashka muususuudi iyo school c d meel biyo galeena u dhexaysa kumanaan shacab ah ayaa halkan ku sugan askari ka tirsan sida sidaan u malaynayno askari dowladeed uu yahay nin qori wata sidoo kale macamuus ayaa halkan horteena ku jira sidoo kale xoolon ayaa halkan ku dhintay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay eedeemo culus u jeediyeen dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay ka qaado canshuur joogto ah saasoo ay tahay aysan waxba uga qaban meelaha uu sidoo kale roobka saameeyey waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo ay biyihii buuxi dhaafiyeen goobaha muhiimka ee garoonka sida qeybaha baaritaanada xarumaha shirkadaha qaybta sugitaanka dadweynaha ee diyaaradaha iyo xafiisyo kale oo ku yaala garoonka garoonka muqdisho ay maamusho shirkad laga leeyahay turkiya ayaa muuqanaysa inaysan waxba ka qaban arrintan iyadoo taas beddelkeeda dhaqaale xaddhaaf ah ka samayso garoonka sidoo kalena uu turkiga la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka alkataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo jabka ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose cadnaan xaaji muxsin oo daawaday muuqaalka ayaa ka warramaya دقت طبولة معركة
جبتان الغمد waa muuqaal kooban oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo ah kaasoo soo bandhigaya khasaare culus oo ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka sabiid tiro meydad ciidamada dowladda federaalka ka tirsanaa ayaa lagu arkayaa muuqaalka kuwaasoo bilqan goobihii lagu dagaalamay deegaanka sabiid ayaa ka mid ah deegaanada ay dhowaan dagaalku la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana fashilmay isku dayo dhowr ah oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka kuna doonayeen inay dib ugala wareegaan deegaankan oo dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
وعلى جماجمهم دعس كبر وقل بالدركه النصر من باعت الغلس النصر من باعت الغلس دق الطبول المعركه هيا قدام الغمس
shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hogaanka u hayso dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ahayd shariif sheekh axmed sidoo kalena xilligan ah siyaasi mucaarad ah ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay muqdisho kaga hadlay dagaalka ka socda dalka ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo garab ka helaysa shisheeyaha wuxuu soo hadal qaaday arrimo la xiriira maamul goboleedyada ka jira dalka isagoo tibaaxay in xasan sheekh halkii ay ahayd inuu xoogga saaro xalinta khilaafaadka u dhexeeya xubnaha ka tirsan maamulkiisa iyo taagdarida haysato ciidamada ku la-aanaya furimaha dagaalka uu ku mashquulsan yahay arrimaha maamul goboleedyadaasi waxaan la soconnaa shirkii oo kusoo gobagoobo magaalada muqdisho inuu kusoo dhammaado kambayn iyo in la yidhaha waxaa loo xuubsiibanayaa xisbi weyn marka taasna waxay muujinaysaa aragtigaabnida ayay muujinaysaa waxaa nasiib darro ah in maanta haddana lasii fogeeyo qaar ka mid ah gobolladii horeba dhibaatooyinka uga dhaceen oo ay ka mid tahay jubbaland waxaan wada ognahay in iskuday inqilaab lagu sameeyey ciidamo loo diray maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro maamulaa lasoo dhisayaa runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin aadan tala ku lahayn inaad tiraa maamul aan kasoo dhisaya waa nasiib darro ciidamada markii ay kala daadku ku yimid ama culeys ku yimid waxay ahaaday in dowladdu ay dadaal ku bixiso dib u habayntooda iyo koruqaadidooda laakiin waxaa looga mashquulay waxyaaba aan wax kasoo kordhinaynin amniga ama aan wax taraynin dagaalka lagula jiro al-shabaab sidoo kale wuxuu sheegay in ay dareemayaan khatar amni hoggaanka dagaalkana uu gacanta ugu jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana tahay dayacaad ka timid xagga dowladda federaalka isagoo taasi ku tilmaamay mid walaac ku abuurtay runtii maanta waxaan rabaa dareenka amni in uu yahay mid ay dareemayaan meelay joogaanba khatar maxaa yeelay laba sano ka hor ama sanad ka hor deegaanadii al-shabaab ama inay dib ugu soo laabteen belihii lasoo dhaafay iyagaa hogaaminayay dagaalka uusan soconinna dadaal ku wajahan arrimahaas oo wax looga qabanayo taasoo runtii abuuraysa walwal iyo walaac waxay keentay inay dhiiradaan oo goobo badan ay dib u qabsadaan ayay keentay meeshan waxa gaarsiiyana waxa waaye faragelinta iyo qaabdhismeedka lagu ciyaaray loo dhisay hab siyaasi aan loo dhisin hab amni oo aan loo dhisin qaab ciidan dagaal kula jira cadow dowladdu marka ay mas-uuliyaddeeda ka gaabiso waxaa laga yaabaa haddana inay faraha ku fiiqdo dad aan shaqo ku lahayn arrimahaasna waxay tusinayaan hoggaan xumo dulqaad la'aan iyo isku kalsooni darre ayay muujinayaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay mas-uuliyiinta ka hadlaya islamarkaana walaaca ka muujinaya dardarta iyo guulaha ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaarayaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka maraykanka ayaa ka hor yimid shirkii ay dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ku yeesheen muqdisho isagoona faray in mar kale lagu celiyo shirkaasi cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas eegaya dowladda maraykanka ayaa soo saartay war liidad ay ka muuqato oo ku socdo dowladda federaalka islamarkaana looga hadlayo shirkii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee isugu yimaadeen hogaanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada war qoraal ah oo kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybteeda afrika ayaa dowladda federaalka ku amartay inay ka talageliso arrimaha siyaasadda dhammaan waxa ay u yaqaanaan shisheeyuhu saamalayda siyaasadda oo ay uula jeedaan maamul goboleedyada dhammaantood iyo siyaasiyiinta mucaaridka iyo waxa ay ku magacaabaan ururada bulshada oo iyaga si toos ah ugu xiran shisheeyaha kusoo duulay dalka haddii aysan sidaas sameynin waxaa dowladda federaalka loo sheegay in la aqoonsi doonin haddii ay la timaado wax aanan qayb ka ahayn dhinacyada aan soo sheegnay ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan xilligan waanaga inta waa bahda alfurqaan oo idin leh sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu